mahadsanta xasan maxamed sibanta cawke abaaro caawa sideedii iyo qadar afartan daqiiqo ah muwaadin soomaaliyeed ayaa ku dhintay xaafad kamid ah xaafadaha islii ee magaalada nairobi kadib markii ay ku dhegtay ama ay qabsatay koronto sida lai sheegay muwaadinka ayaa doonaya in uu wadada jaro laakiin nasiib daro wuxuu qabsaday mid kamid ah tabeelayaasha ay ku xiran yihiin xargaha korontada halkaas ayuuna ku dhintay
marka xilliga uu muwaadinka dhimanayay waxaa igu maqaala in roobab miyigaana ay soconayeen bal arrimahaas ka waran
xilliga uu muwaadinka dhimanaya ama gooryanaya ee korontada ku dhegaysay waxaa jiray ama ka da-ayay qeybaha kala duwan ee magaalada nairobi roob aada u xoogan roobka ayaa watay dabeelo waxaana jiray onkod iyo gugac taa ayaana sababtay in ay korontada ninka ay qabsato
muwaadinka soomaaliyeed ee geeriyooday allaha u naxariistay maxaa lagu magacaabi jiray khaalid
sida la ii sheegay ama ay ii sheegeen goobjoogayaal qaaday meydka kadib markii la geeyey meelaha meydka la geeyey ee isbitaalada xaafadda magacii waxaa lagu soo koobay maxamed yuusuf
muxuu qaban jiray muxuu ahaan jiray wax xoga arrintaas ma ka haysaa
marba markii aan isku dayay xataa waxaan isku dayay in aan isbitaalka gaaro oo aan si aan usoo arko habka qaabka ay wax u gaareen ninkaas la sheegay inay korontada dishay waa ii suurtagal waasay war dheeraadna lagama hayo ninkaasi laakiin waxaa la ii sheegay ninka inuu kamid ahaa dadka deegaanka ee soomaalida ku dhaqan nairobi
waa gartay marka muwaadinkii ugu horreeyey soomaaliyeed ba intaad xusuusato oo falcaynkan oo kalea u geeriyooda
inta aan ka warqabo waa muwaadinkii ugu dambeeyey ee ku geerooda ee teer iyo labada kun iyo toban toddobada waa jiraan dad ay hore u sababsatay ama u galaafatay korontada laakiin shilalka korontada ayaa ah kuwa aan inta badan ku badnayn dalkan kenya walow ay ka dhacaan meelaha fogfog ee baadiyaha ah wax tillaabooyin oo arrintan looga hortegayo oo muuqata iminka ma jiraan maadaama laga yaaba in dad kaleoo soomaaliyeed ay korontadan ay salfato
way jiraan dadaalo badan oo ay wadaan maamulka degmada amgunji oo ay hoostagta xaafadda isli walow dadaaladaas ay yihiin kuwa aan inta badan kuwa buuran oo wax badan laga qaban karo laakiin waa jiraan shilalkaan kusoo noqnoqda xaafadda ee korontada sababto
muwaadinka soomaaliyeed ma la aasay marka
lama aasin oo xilliga ay korontada qabatay waa xilli dambe oo habeennimo ah marka waxaan u malaynayaa in la aasi doono maalin maalinimada beri ah